haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga kusoo dhawow marka hore barnaamijka waa ku dhowahay mudane warigaaloo maasan waayahay sanadihii ugu dambeeyey soomaalidu aad bay ugu soo badanayeen dalka turkiga bal haddii aad tirada guud ee rasmiga ee soomaalida iyo xaaladooda guud aad aada wax ka sheegto
bismillahi raxmaan raxiim horta soomaalidu waa sax way kusoo badleen sanadaha ugu dambeeyey waddanka turkiga tirada guud kolley hadda ilaa iyo hadda adigu ilaa iyo waxaa lagu qiyaasay afar iyo toban kun oo qofaa lagu qiyaasay marka inkastoo ay ku jiraan dad oo dalxiisayaasha oo imaanaya oo baxaya laakiin inta degaanka ah inta badan ardayda ganacsatada degaanka dadka maaragtay ishaeg caafimaadka ayagana u yimaada waddanka intaas u qabsaan ma garata waa gartay marka xoogooda waa arday halkan wax ka bartaan oo gartay inaad leedahay xoogooda ardaya wax ka barataa ardaya wax ka barataa marka ardaydoo kale waxay u dhexeeyaan shan kun ilaa lix kun oo arday bay u dhexeeyaan dadka degaankana macal ardayda marka la isku daro adigu ilaa iyo afar iyo toban kun shan iyo toban kun aa lagu qiyaasa hadda xaaliyan waa gartay marka caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan maxay yihiin ay kula tahay jaaliyadda ku nool dalkan turkiga guud ahaan
runtii caqabadaha hadda ugu waaweyn oo jaaliyaddu ay la kulanto inta badan waxaa ugu ugu ugu tira badan masalan barnaamijyada waxaa ugu dhib badan adiga ciqaamadaha oo berihii ugu dambeeyey hadda masalan qof markuu ciqaamada dalbada oo kale in isagoo sabab la-aan ama rajecti la siiyo oo loo diida ciqaamada ama haddii kale ciqaamadii markii loo diidayo sabab loo yeelo oo ama waraaq ay ka dhinaato sidaas oo kale laakiin tia badan waxaa dhacda marmar in qofka rajecti la siiyo isagoo macnaha wax oo cilada aysan jirin yacni waxaa kaloo caqabadaha ka mid a masalan dadka markay halka yimaadaan dad waddankii ma yaqaaniin luqadii ma yaqaaniin marka inta badan waxay ku qaldamaan dad kaloo aan sax ahayn ama sax aan u ganacsanayn ama sax aan aan dadka ugu xaraynayn ama sax dadka aan ugu xaraynayn maanaha waxbarashada saas oo kale ayay la kulmaan ma garat waa gartay marka arrimaha noocaas oo kalea marka ay la soo gudboonaadaan qofka soomaaliga ah yaad la kaashataan si wax looga qabto
arrimahaas oo kale masalan waxna waa waxa oo ku xiran dowladda turkiga oo waddanka shuruuc buu leeyahay u degsan marka shuruucdaas oo kale qofka markii sharcigaas kala qabto qofka sharcigaas macnaha kama baxsan karo ilaa sharcigaas macnaha loo yaro ama loo maro hab loo yara ama si toos ah dowladda oo dalab loogu gudbiyo oo laga codsado in ay dadka u khafiifiyaan maaragtay arrimahaas colaysada ku haya sida ciqaamadahoo kale sidaas oo kale waayahay intii hadda aan joogay magaalada istanbul dadka qaarkood aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in dhibaatooyin dhinaca shaqadan ay haysato oo ay adag tahay qofka soomaaliga in dalkan uu ka shaqeeyo maxaa arrimahaas sabab u ah
wallahi arrimahaas waxaa u sababa waa iska taqa dadka soomaalida ah runtii waa dad hadda siiba dhallinyarado kale aad bay runtii ugu soo bateen dadka ka imaanaya soomaaliya dadka ka imaanaya etoobiya dadka ka imaanaya kenya dadka ka imaanaya meelo kala duwan oo adduunka ka mid ah marka dhallinyaradaas inta badan qofka markuu yimaado fiisa tourism ku yimaado isla markii shaqo ma helayo maxaa yeelay waa in runtii ciqaamo samaystaa markuu ciqaamo samaystana shaqadii hadduusan garanayn shaqo ma helayo macnaha ma xirfad uusan lahayn marka xirfaddaas uusan lahayn marka waxay kalifaysaa qofka inuu shaqo la-aan ay ku dhacdo marka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka halka yimaada waa shaqo la-aan waxaana ugu wacan shirkadaha turkiga inta badan qofka inuu waxaa lagu shardiya ama assurance leeyahay ama ciqaamo leeyahay ama xirfad uu leeyahay marka bamar waxaa dhacaysa dadkii waddanka u dhashay oo hataa shaqo haysanin marka taas marka waxay keentay dadkii imaanayay oo soomaalida ahaa inaysan shaqo helin laakiin hadda alxamdulilah waxaa soo batay dadka ka ganacsada waddankan oo ilaa hadda saddex boqol oo shirkadood baa joogta runtii shirkadiiba laba wiil saddex wiil baa ka shaqaysa hooyooyinkaa jira dukaamo furta ayagana sidoo kale dukaamadaas gabdhaha dukaankiiba laba gabdhood hal baa ka shaqaysa xafiisyada sidoo kale meheradaha waxaa soo batay maqaayadaha maasha allah oo ilaa dhowr maqaayadood runtii dhalinyaro fara badan baa shaqo ka heshay yacni hadda wadciga waxaad moodaa inuu isbedelayo xataa waxaa jira dhalinyar kaloo soomaaliya oo ka hela maaragtay shaqo maqaayadaha ajaanibta ah maalan maqaayadaha yamanta ay leeyihiin oo kale way ka helaan maqaayadaha ay leeyihiin suuriyiinta way ka helaan maqaayadaha turkiga qaarkood qofka turkiga uu garanayo way ka helaan marka xoogaa isbedel waxaa jira hadda wax yar shaqada xoogaa inay dadku ay helayaan ay u muuqato laakiin mar kasta waxaa ka tiro badan baahida shaqada iyo dadka imaanaya ayaa aada u tiro badan waa gartay marka ma la dhihi karaa waxa ay la soo qabsanayaan noloshii iyo inay fahmaan nolosha guud ee dalka turkiga wallahi waa la dhihi karaa because hadda maalan hadda ganacsiga halkan ka abuurmay oo runtii waxaad moodaa china inuu kasoo wareegay iyo dubai iyo iyo iyo iyo maaragtay sacuudi carabiya iyo wadamada hindiya waxaad moodaa ganacsiga inuu aad halkan hadda uu soo aaday marka aaditaankas halkan la soo aaday waxaa hadda igu maqaala oon ogahay dhowr maqaayadood oo kale in la furi laho dhowr shirkadood in la furi rabo in la furi rabo holseller meelo oo maaragtay oo lagu kaydiyo alaabaha stoore waaweyn ah yani intaasoo dhan marka waxay muujinaysaa in dadka soomaalida hadda ay bilaabeen in hoteelada xataa ay furaan inay bilaabeen inay warshadaha waddankan xataa shariik ay ku noqdaan ee dadka la shirkoobaan marka waxyaabaas waxay muujinaysaa marka in ganacsiga waddankan uu aad iyo aad kor ugu socdo oo runtii soomaalidana actiqid ilaa afar diyaaradood baa timaada oo runtii ka timaada africa afartaba intay wadaan boqolkiiba sagaashan waa dad soomaaliya ama ganacsi u socda ama waxbarasho u socda ama caafimaad u socda ama degaan u socda isbuucii waxaa soo degta aan is leeyahay maximum toddoba qoys shan qoys marmar toban qoys baa soo degaysa isbuuciyan oo waddanka soo gelaysa oo ama guryo ka gatay ama hadda inay rabaan inay waddanka degaan rabaan marka xoogoodana soomaaliya ka yimaadaan ayaanu gartay actiqid xoogooda soomaaliya ka yimaadaan saraxatan dhinacan etoobiyana aad bay ugu yimaadaan beryihii dambe iyo kenya labadaas hadda aad ugu soo biiray waayahay xanuunka covid nineteen dabcan guud ahaan dunida oo dhan ayuu saameeyey ama uu aafeeyey dalka turkiga marka laga hadlayo dadka soomaalida ee ku nool saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay
runtii xanuunkaasi wuu jiraa runtii soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ku nool waddankan turkiga oo runtii haddana ugu tirada badan oo xaqiiqasaysa meelaha qaar markaad marayso dad baa kaa hor imaanaya oo soomaaliya berigii horena hal qof laba qof baa kaa hor imaanaysa haddana shan qof lix qof baa kaa hor imaanaysa marka cudurkaas runtii hadda soomaalida saameyn uu ku leeyahay laakiin waxaan dhihi karnaa boqolkiiba laba ama boqolkiiba hal inuu yahay yani aad u yar yahay inta uu ku dhaca soomaalida runtii waa ka warqabnaa marka inta badanna alxamdulillah qofkii tiisa gashoon baa u dhintaa inta badan way ka kacaan marka laakiin saameyn buu runtii ku leeyahay marka haddana waxaan kaga faa'idaysanayaa fursaddan in dadka ay ku dadaalaan nadaafadda in dadka ay ku dadaadaan mar kasta maskiga inay xirtaan inay dadka ay ka fogaadaan in macnaha meelaha dadka faraha badan ay joogaan yani ay ka digtoonaadaan runtii ayaan uga faa'iidaysan lahaa fursaddan waxyaabaha looga hortegayo dadka soomaalidu aada mau ilaaliyaan sida nadaafadda iyo xirashada maaska maasha allah nacam ha aada iyo aad aada iyo aad hadda xataa yani runtii jaalidahaan hadda waxaan wadnaa in macnaha dadka loo fuudeeyo waxyaabaha runtii yani masalan kasoo qaadoo kale xiriir baan waxaan leenahay isbitaal isbitaalkaasoo kale hadda waxaan kasoo dhammaynay oo runtii doctor maxamed uu jooga nin la yidhaahdo yani inta wax ku barta nin aada u wanaagsana talaalka oo kale waa ku guubaabaynaa si firiya ayaa qofka soomaaliga loo talaalayaa meeshii lacag ay kaga bixi lahayd isbitaalku tagayaa si firiya loogu talaalayaa masalan wacyigelinta guud oo in qofka nadaafadda uu ku dadaalo inay ka fogaadaan meelaha maaragtay dadka ikhtilaadka ee macnaha ay isku dhex dadka isku dhex milmayaan yani inay macnaha mar walba ay mar walba ay wax cunaan ama maaragtay ay saas oo kale inay nadaafadda aada ugu dadaalaan marka hadda waxaan ku guugaabin lahaa soomaalida sidoo kale talaalka firiiga runtii inay ka faa'idaystaan adreskii kolley jaalida way siisay inay ka faa'idaystaan insha allahu tacaala waa gartay marka xaggee ugu soo hagaagayaan marka ay rabaan in talaalka ay qaataan talaalka waxay ugu soo hagaagayaan isbitaal baa jira oo uu joogo doctor runtii aan ku ognahay doctor maxamed marka adreskii wixii o dhan waan u haynaa marka kolley waxay la soo xiriirayaan jaaliyadda marka markay la soo xiriiraan jaaliyadda si toos ayaan waxaan ugu xiranaha doctorka oo runtii maalin walba wuxuu qaabilaa ilaa iyo dhowr qofood buu qaabilaa oo talaalka ah oo ajaanib iyo soomaalida isugu jira laakiin soomaalida waxaan ugu soo dhamaynay doctorka macnaha in si firiya lagu talaalo ma garata waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad iyo aadaan ku salaamaya toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya sheekh maxamed maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aanu kulmi doonno hadduu eebbaha u dilay idmo waa ridwaan xaaji oo idin leh nabad
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayay xubintii martida mikrafoonka